kulankana way wada qaateen xubnaha guddigii galmudug ay u xilsaartay xiisadii muddada bisha ka badan ka aloosnayd magaalada gaalkacyo iyo ergeyga beesha caalamka iyo urur goboleedka igaad u qaabilsan la socodka dhamaystirka dhaqangelintii qodobadii ay wada gaareen maamulada puntland iyo galmudug ayaa ka dhacay dhanka galmudug ee gaalkacyo isaaraga xubnaha galmudug iyo ergeyga beesha caalamka ay u xilsaartay dhaqangelinta qodobadii labada madaxweyne ay kala saxiixdeen ayaa looga hadlay xaalka gaalkacyo tan iyo intii ka dambeysay markii la gaaray xabad joojinta axmed jire qalinle oo beesha caalamka ay u wakiilatay hirgelinta qodobadii dhinacyada galmudug iyo puntland ay gaareen labaiyo tobankii bishan ayaa ka waramaya kulankii ay la qaateen guddiga iyo waxyaabihii ay ka wada hadleen
guddigii inaan arko guddigii loo xilsaaray in ay labada guddoon isudhab ahaa oo loo xilsaaray meeshaan inay nabadin ay ka sameeyaan guddiga hadda aan arkaayo maanta magaalada waanwaan waxaan usoo gudbay dhinacan iyo dhinacan waxaan usoo gudbay galmudug gaalkacay dhinaca galmudug wax dhibaataa kamaan arkin waxaan ku soo maray si nabadgelyaaan ku imid haddana si nabadgelyaan ku laabanaya waxaa kaloo ii soo hartay inaan ka wada hadalnay wacyigelinta sidii loo sameyn lahaa oo dadka maarta dhashay ee walaalaha ee wada deegaanka ah wacyigelinta loogu sameyn lahaa iyo labada guddi oo isku dhafka oo say isoo arki lahaayeen oo aan ka sugayn dhinaca dawladda aan ka sugaynay in la keeno ciidamo danab ah oo dhexdhexaadka ah waxaan oo labada ciidanba labada guddi oo mar kastaba maaragtay say soo arkaan intaasaan u nimid midda u weyn aan uga midna waxay inaan arko magaaladan dhinacan galmudug aan soo arka maanta nabadda ka jirto oo aysan wax bada iyo waxba aysan maaragtay aysan meel nabad tahay intaasaan u imid guddoomiyaha gobolka mudug ee dhanka galmudug cabdirashiid xaashi cartan ayaa sheegaya in dhankooda ay diyaar u yihiin dhaqangelinta heshiiskii labada madaxweyne ay gaareen runtii maanta aad iyo aad baan usoo dhaweynay farxad bay noo tahay inuu la kulmo guddigan iyo guddiga kaleo xagga ahba si uu ugala niqaasho xaaladaha hoose ee jira maxaa yeelay anagu anagii ballan qaadnay in ciidamadii iyo hanaankii la galo oo la kala qaado oo la dhammaystiray si shacbiga ugu soo laabtaan ay u noqoto deegaankii deegaan xasiloon oo jawi nabadeed ah sidaa daraaddeed waxaan leenahay markaa kusoo dhawow oo waatan maanta kulankii uu la qaatay iyo xogtii aan wadaagnay oo ku saabsaneed xaaladaha ka jira iyo deegaanka iyo cabashooyinka guud iyo qaabkii haykalkii ciidankii loo kala qaadi lahaa oo in la kormeero oo ay garwadeyn ka noqdaan beesha caalamka oo asaga hogaaminayo aad iyo aad bay farxad noo gelinaysaa sidaa daraaddeed waxaan ugu baaqaynaa shacbiga meel walba ay joogaan inaan annagu ka galmudug ahaan aan nahay sidii aan ballan qaadnay madaxda ugu ballan qaadnay inaan nabadda u xoojinayno maantana uu markhaati ka yahay wakiilkii dhammaa ee beesha caalamka uu si nabada ku yimid meel walbana soconayo jawigana uu yahay jawi ma arkaysaa aada u degan waxaan ka rajeynaynaa beesha caalamku inay sahankaas annaga aan qaadanay inay dhanka kalena iyaguna ka imaan doonto deegaanka iyo ma arkaysaa degmada iyo hareeraheeda iyo guud ahaanba gobolka inuu noqon doono mid xasiloon wadahadalka galmudug iyo puntland oo garwadayn ay ka ahayd dowladda soomaaliya islamarkaana goobjoogayaal ay ka ahaayeen xubno ka socday beesha caalamka ayaa yimid ka gadaal markii dagaallo xoog leh ay ka dhaceen gaalkacyo kuwa uu u dhexeeyey maamulada gobolka hase ahaatee wadahadal kadib xaalka gaalkacyo ayaa u muuqda mid soo hagaagaya waxaana dadkii ka barakacay gaalkacyo ay bilaabeen in dib ay ugu soo laabtaan guryahooda cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo